haatanna muqdisho wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax ismiidaamin ahaa oo ka dhacay inta u dhexaysa baar ubax iyo balaagsii ee degmada howlwadaag lagu dilay sarkaal ka tirsanaa hay-adda nabad sugidda oo magaciisa lagu soo koobay caanogeel sarkaalka ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa rag horey uga soo goostay al-shabaab haatanna uu ka tirsanaa hay-adda nabad sugidda qeybta dharcadka qaraxa ayaa la sheegay inay fulisay haweeney warbixintan waxaa muqdisho kasoo dirtay zaynab abuukar maxamed ugu yaraan laba qof oo mid ka mid ahaa taliya kooxeed ka tirsanaa ciidamada nabad sugidda degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho ayaa ku dhintay laba qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen oo midkood ahaa ilaaladiisa kadib qarax ismiidaamin ah oo lagu bartilmaamaystay ciidamo ka mid ah kuwa nabad sugidda ee loo yaqaana dharcadda oo ku sugnaa wadada sodonka meel u dhow isgoyska balaagsii degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho wararka qaar ayaa sheegaya in qaraxa ay fulisay haweeney walxaha qarxa isku soo xirtay oo sida la sheegay isku duubtay taliyaha isaga oo wadada maraya iskuna qarxisay sida ay v o a u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan hay-adaha amniga dad goobjoogayaal oo ku sugan meel u dhow goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa sheegay in ciidamada amniga dowladda ay goobta gaareen lamana sheegin ilaa iyo hadda dad loo qabtay qaraxa inkastoo ay goobta baaritaano ka sameeyeen kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxa iyagoo sheegay in ay la beegsadeen goob ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan nabad sugidda soomaaliya islamarkaana dileen sargaal ka tirsanaa ciidamada iyo laba ka mid ah ilaaladiisa dhanka kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa xukun dil ah ku riday dable xoogga dalka maxamed xuseen cilmi oo ahaa askari ka tirsanaa ciidamada dowladda oo loo haystay in uu kufsi u geystay farxiyo cabdishakuur bootaan oo afar jir ahayd kufsiga ayaa afar iyo tobankii mey ee sanadkan ka dhacay degmada wadajir ee gobolka banaadir ku-xigeenka xeerilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida muumin xuseen cabdulaahi ayaa sheegay in xukunka maanta lagu riday askarigan uu fariin u noqonayo in fal dambe oo kufsi ah uusan ku kicin qof ka mid ah ciidamada qalabka sida iyo shacab iyadoo arrintani ay ku soo aadayso xilli muddooyinkii ugu dambeeyay gobolada dalka iyo caasimadda muqdisho ay ku soo kordhayeen tacadiyada iyo dhibaatooyinka kufsiga la xidhiira seynab abuukar maxamed v o a muqdisho